ururada xuquuqda aadamaha iyo kuwa bulshada ee dalka faransiiska ayaa ka dalbaday madaxweynaha dalkaasi inuu ku cadaadiyo madaxweynaha dalka masar sida uu xabsiga uga sii dayn lahaa boqolaalka qof ee u xiran siyaasadda iyo xorriyadda hadalka ururada bulshada ee dalka faransiiska ayaa warka ay soo saareen ku sheegay in dowladda masar ka mid tahay dowladaha ku tunta xuquuqda aadamaha islamarkaasina boqolaal qof ay u xiran yihiin arrimo la xiriira xorriyadda hadalka iyo siyaasadda baaqa ururada bulshada ee dalka faransiiska ayaa yimid kadib markii uu madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi uu gaaray maalintii shalaya magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska kadib markii uu martiqaad rasmi a ka helay dhigiisa dalkaasi masar macron boqolaal ka tirsan jaaliyadda masaarida ee ku dhaqan magaalada baris oo sita calanka dalka masar ayaa soo dhoweeyey madaxweyne cabdulfataax asiisi kuwaasi oo ku dhawaaqayay erayo ay ku taageersan yihiin asiisi danjire basaam raadi afhayeenka rasmiga ee madaxtooyada jamhuuriyadda masar ayaa u sheegay warfidyeenka booqashada madaxweyne asiisi in ay qayb ka tahay sidii loo horumarin lahaa xiriirka ka dhexeeya labada dal iyo in laga wada hadlo siyaabaha lagu xoojin karo muddada soo socota labada madaxweyne ee dalalka masar iyo faransiiska ayaa yeelanaya wadahadallo ku aadan xiriirka labada dal iyo xiisadaha ka taagan gobolka bariga dhexe iyo guud ahaan caalamka ayuu yidhi afhayeenka madaxtooyada masaarida basaam raadi ayaa sheegay inta uu asiisi joogo faransiiska inuu sidoo kale kulamo la qaadan doono ra-iisul wasaaraha faransiiska wasiiro iyo saraakiil sarsare oo dalkaasi u dhashay iyo guddoomiyaasha golayaasha baarlamaanka ee dalka faransiiska madaxweyne asiisi ayaa lagu wadaa inuu soo bandhigo aragtida dowladda masar ee ku aadan xiisadaha ka taagan bariga dhexe iyo badda mediteraneanka booqashada madaxweyne asiisi uu ku tegay dalka faransiiska ayaa imaanaysa xili bishii ugu dambeysay dalka masar lagu xirxiray shakhsiyaad ka tirsan ururada xuquuqda aadamaha taasoo si weyn ay u diideen islamarkaasina ay cambaareeyeen dowladaha reer galbeedka haddaba maxamed yuusuf kahara oo wax ku bartay dalka masar oo haatan degan magaalada boosaaso ee dalka soomaaliya ayaa ka hadlaya sida uu arko hadalka ka soo yeeray ururada bulshada ee dalka faransiiska ee ku saabsan dadka ku xirxiran dalkani masar runtii wax saameyn ah kuma yeelan doonaan dalka masar islamarkaasina aysan keeni doonin runtii in xabsiyada laga sii daayo dadka siyaasada iyo xoriyada hadalka uxiran sababtoo ah wadamada masar iyo guud ahaan dalalka carabta ah ma aha meel ay ka jiraan xoriyada hadalka waxayna cadaadis badan in badan ku haysaa mucaaradka kuwaasoo boqolaal ka mid ah runtii ay ku xiran yihiin xabsiyada dalkaasi iyo magaalooyinka waaweynba sidoo kale qaar ka mid ah ururada mucaaradka ayayba dowladdu markaan u aragtaaba inay yihiin ururo argaxiso ah oo aan la jaan qaadi karin nabadda iyo iyo xasiloonida iyadu markaas dowladu ku sheegto inay wadankaasi ay ku maamulaan marka waxay la tahayba mid aan wax weyn aan ka bedeli doonin siyaasada dowlada u degsan weliba siyaasada ku wajahan dadka xabsiyada iyo iyo xoriyada hadalka ee u xiran dalka masar booqashada asiisi uu ku joogo dalka faransiiska ayaa imaanaysa xili xiriirka dowlada faransiiska ay la leedahay dowladaha carabta iyo muslimka uu madmadow soo galay kadib markii madaxweynaha dalka faransiiska ay kasoo yeereen hadallo ka dhan ah muslimiinta islamarkaasina dalkaasi lagu soo bandhigay sawirgacmeed loogu gafay nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha aatee dowladda faransiiska ayaa xooga saaraysa sidii ay u adkeyn lahayd islamarkaasina ay u soo ceshan lahayd xiriirka dalalka carabta iyo muslimka maadaama uu kala dhexeeyo xiriir ganacsi oo aada u weyna xuseen saxnuuni v o a khahira